dhalinyaro is-xilqaantay ayaa ololo nadaafadeed ka sameysay xeebta liido ee magaalada muqdisho oo ay u dalxiis tagaan boqolaal dadweyne ah dhalinyaradan ayaa u badan kuwa waxbartay waxa ayna qashin badan ka qaadeen xeebta liido qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa sheegay inay sii wadi doonaan ololahan magacaygu waa cabdisamed xasan sidcali ku sugannahay xeebta liido waxaa halkaa maanta aa ka qabanaynaa waxay tahay inaa balastigyada ama bacaha oo xeebta yaalaan inaa ka nadiifino bacaha saamaynta ay leeyihiin cid kasta way ka warqabtaa bacaha halka mar la isticmaalo beri iyo baddabu saamayn ay ku leeyihiin bac haddii oo xeebta haddii la dhigo ee biyaha ay qaadaan malaayaga badda ku jirto ee madaxa ay u gasho quudkiisii iyo sidii wax uu raadsan lahaayna malahan mana iska bixin karo marka bacaha saamaynta ay leeyihiin waa ka warqabnaa saas darteed maanta waxaa waaye jimcooyin badan hore oo usoo qabanay saakana waa joognaa waana sii rajeynaynaa inaa maxalilahay ka qayb qaadanno deegaanka nadaafadiisa magacaygu waa sucaadin nuno xasan waxaa maanta aad ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb qaadanay nadaafadda ama bilicda maxaa la dhahaa badda sidoo kale maandhaweed waxaan aad ugu booqanay isbeddelka cimilada weli wadnaa kaamamka daraad kusoo sameynay haddana waxaan aan ku guda jirnaa maanta ama gudo aan yacni aan ku howl jirnaa inaan badda liida aan nadiifinay howshan insha allah ay hor usii soco doonto waa mahadsantihiin magacay waa khtar asin maxamuud waxaan ka mid ahay tiimka howlwadeennada m b d o waxaan maanta imaanay xeebta liido oo jimco walba ka soo qayb galno oo aan nadaafino runtii dhallinyaradeenna iyo dadkeenna waxaan u dardaarmanaa inay waddankooda quruxsadaan xaaqdaan dhirku beeraan mar walbana m b d ahaan waxaan u taagannahay inaan dalkeena qurxinno hadday noqoto ku beerista dhirta hadday noqoto nadiifinta xeebaha hadday noqoto nadiifinta goobaha lagu tuura bacaha kuwaasoo dhibaato ku ah dalkeenna iyo xoolaheena intaba waxaan qof walboo dhallinyaraal ayaa dalkan cidikaama xigto adiga iskale dhiso quruxso ka ilaali waxyaabaha dhibaatada ku ah waddankeennu waa wadnaheenna wada shaqayn wacan xeebta liido ayaa inta badan waxaa hareeraheeda looga tagaa bacaha iyo caagadaha ay dadka isticmaalaan waxaana taa beddelkeeda ay caqabad ku noqotay bilicda xeebta